الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo koowaad min suurati اlfurqaan qaala allahu tacaala waqaala aladiina laa yarjuuna liqaa'ana lowlaa unzila calayna almalaa'ikatu aw naraa rabbana laqad istakbaruu fii anfusihim wacatow cutuwan kabiiraa yowma yarowna almalaa'ikata laa bushraa yowmaidin lilmujrimiina wayaquuluuna xijiran maxjuuraa waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuuraa أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا وعين كسو جرني في تفسير سورة الفرقان وقال الذين كوي وحي رهذين لا يرجون أن رجينين لقاءنا أنك الله كلان كيّا kuwa mushrikiinta ahaa ee gaalada ahaa ee aan ilaahay la kulankiisa liqaa'anaa liqaa'a allah annaga la kulankayaga aan rajaynayn ciqaabkayaga aan ka baqaynin waxay yidhaahdeen lowlaa unzila hallaa unzila ama hallaa nusilat lowlaa unsila maa la soo dejiyo maxaan loo soo dejin calaynaa dushayada almalaa'ikatu malaa'ig malaa'ig maxaana loo kusoo duldejin waaye oo fa akhbaruunaa bisidqi muxamedin ay noo sheegaan nebi muxamed inuu run sheegayo naga waxaan nahay dad waaweyn oo xushmad leh in marka warka nala siiyo oo malaa'igna loo soo diro oo cid macnaha martabo sare leh naloo soo diro baan mudan nahay bay leeyihi marka malaa'ig maa naloo soo dhii nala ku soo duldejiyo oo malaa'igtaasi noo sheegaan in muxamed run sheegayo aw naraa rabbanaa rabbigana maan aragna aw naraa rabbanaa ilaahay maan si cayaanoo muuqato u aragno oo markaa ilaahay isagoo laftiisu noo sheego muxamedow inaad adigu tahay ilaahay rasuulkiisa adigu hadda waxaadna leedahay ilaahay rasuulkiisi baan ah rabbigaas aa rasuulkiisa tahay isaga laftiisa maan aragno oo noo sheego inaad adigu rasuulkiisi tahay aw naraa rabbana ilaahay wuxuu yidhi laqad xaqiiqee istakbaruu way isweyneeyeen bimacnaa takabbaruu fii anfusihim naftooda dhexdeeda istakbaruu way iskibriyeenoo way isweyneeyeen laqad istakbaruu fii anfusihim fii shani anfusihim naftooda shanigeeda bay iskibriyeenoo marka ay hadalladan leeyihiin iyagiibaa iscajabgeliyey isla weynaaday iyagaa nafsad ahaantooda isla weynaadee cid kaloo agtooda ay ka wen yihiin ama sharaf iyo qiimo ay ka leeyihiin ma jidho malaa'ig maa naloo keeno dad waaweyn baa naha dusheeda lagu soo dejiyo ilaahay maan aragno hadalladaa markay leeyihiin iyagaa isla weynaaday wey istakbaruu fii anfusihim wey iyaga naftooda fii shaani anfusihim markay hadalladaanoo kale ay leeyihiin oo ay dalbayaan maa laa yanbaqii in la dalbo waxaan dow ahayn markay dalbayaan iyaga unbaa isla weynaaday aayad kale maxay ahayd in fii suduurihim ilaa kibrun maa hum bibaaliqiihi xaalkooda waa sidaas nimankaan ilaahay wuxuu yidhi wacatow waana xadgudbeen cutuwan xadgudub kabiiraa oo weyn way qooqeen wey waxay gaareen xadgudubka iyo iskibrinta waxay ka gaareen meesha u dambaysay bay ka gaareen wacatow cutuwan kabiiraa yowma yowma yarawna almalaa'ikata laa bushraa yowmaidin lilmujrimiin wadkur bal ka sheekee yowma maalinka yarawna ay arkayaan almalaa'ikata malaa'igta maalinka ay arkayaan maalinkaa ka sheeke laa bushraa wax bishaaraa yowmaidin maalinkaa uma ahaan lilmujrimiina kuwa mujrimiinta waa iyage iyo wixii la mide hadda masoo iyagu ma codsanayn maan malaa'ig mar aragna malaa'ig way arki doonaan laakiin maalinkay arkayaan wax bishaaro ah iyo wax khayr ah oo ay helayaan ma jiro markii lagu soo xaadiro oo nafta laga qaadayo oo malaa'igtu arwaaxdooda ay qaadayso waqtalixtibaarka qof kastaaba dee malaa'igta wuu arkayaa marka kuwa gaalada maalinka markay malaa'igta arkaan hadda ay leeyihiin lowlaa unzila calayna almalaa'ikatu malaa'ig maanaan ku soo dejiya hadda ay leeyihiin markay malaa'igta maalinka arki doonaan maalinkaa wax bishaara uma ahaanin kuwa iyaga ah ee waxaa u ahaaday alkhaybatu waalkhusraanu hoog iyo khasaara u ahaaday yowma maalinka sheekay yarawna ay arkayaan almalaa'ikata malaa'igta laa bushraa wax bishaaraa yowma idin maalinkaa uma ahan lilmujrimiina kuwa mujrimiinta wax bishaaraa uma ahan wayaquuluuna waxay ku qowlayaan kuwa gaaladaa ballayno marka hore kuwadna oo faacilkaasi wowda aan iyaga ku ridno wayaquuluuna waxayna ku qowlahayaan markay malaa'igta arkaan xijiran maxjuuraa saasay dhahayaan waa iyagii dalbanayay malaa'ig inay arkaan maalintaa markay arkaan waxay dhahayaan xijiran sharid maxjuuraa oo la sharay xijiran maxjuuraa sharid la sharay waxay carabta kelimada isticmaasho wey oo kelimadan waxay ka dhigan tahay yaa ilaahu anna idi arkin oo kale ilaahu hana tusin malaa'igtii oo kale maalintaas ya ilaahu ilaahay baan magan galnay oo kale ilaahay baan idinka magan galnay oo kale ilaahu anna maanta aanan idin arag oo kale markaasay erey kale ku soo koobayaan waxay leeyihiin xijiran maxjuura oo ah waxaa weeyaan waa sharid la sharay waxay ka dhigan tahay xaraamun muxaramun xaraamun muxaramun oo kale wey marka saasay dhahayaan haddii malaa'igta lagu ridana wayaquuluuna malaa'igtu waxay ku qowlahayaan oo dhahayaan xijiran maxjuuraa ayay dhahayaan xijiran maxjuura wayaquuluuna waxay dhahayaan malaa'igtu xijiran maxjuuran waa sidii oo kaleo waxa weeyaan xaraamun muxaramun xaaraan la xarimay bay idinka tahay janno xaaraan la xarimay bay idinka tahay calaykum dushiinna aljannatu iyo walbushraa janno iyo bishaaro xaaraan la xarimay bay idinka tahay xijiran maxjuuran maalinkaa markay arkaan saas bay malaa'igtii saasay malaa'igtii dhahayaan wayaquuluuna ay ilkafaratu lmujrimuun tafsiirka hore cinda mushaahadati lmalaa'ika malaa'igta markay markay indhaha saaraan ayay dhahayaan kelimadan oo nafta laga qaadayo iyo maalinka qiyaamada labadaba laba jeer markii nafta laga qaadayo iyo markii qiyaamada la tago gaaladii baa dhahaysa xijiran maxjuuran bay dhahayaan isticaadatan mustacaadatan magangal yaa la magan galay yaa inayna is-arag waa kelimatun kaanuu yaquuluunaha cinda liqaa'i alcaduw cadowga markay la kulmaan bay dhihi jireen iyo dhibaata markay dhacdo isma aragno wejigeennu isma ark laisma keen tuso meeshii marka isticaadadaa la dhigaa kelimadda ay dhigaye waxay ka dhigan tahay nasalu llaha tacaala an yaxjura almakruuha canna xijra ilaahay ha naga teedo maanta hanaga ilaasho yaa wixii dhibah oo kale sharkiinna ha naga manciyo markaasay saa dhahayaan xijran maxjuuro waqiila tan dambe waa qiil addamiiru oo fii yaquuluuna yacuudu ila almalaa'ika malaa'igtu u noqonayaayo malaa'igtiibaa waxay dhahaysaa xijran maxjuura xaraaman muxarama xaaraan la xarimay bay idinka tahay afka inaad saadhaan inaad janno gashaan cid maanta janno gelaysa ma jidho ilaa qof yidhi laa ilaaha ila allaahu muxammadun rasuulullahi idinkuna maynaan soo dhihin xaaraan la xarimay bay idinka tahay xaaraan bay kaa tahay soo lama dhaho xaaraan bay idinka tahay waa jannadii malaa'igta wakaas qabriga markiiba ka soo baxaan gaalada bay dhahayaan xijran maxjuura mar haddii xijra maxjuuran la yihahdo waa kelimad la yaqaano waa bes weeyaan afka saari mayaan taasina wata waqadimnaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waxaan u qasadnay ilaa maa camiluu waxay soo camalfaleen marka kuwan gaalada xijra maxjuuran meesha laga yidhi ibnu kaiirku wuxuu yidhi markaa malaa'igtu nafta ka qaadayso oo malaa'igtu gaalada ku dhahdo qofka marka nafta laga sii qaadayo naftiisay la hadlayaan naf yahay soo bax ayatuha nafsu alkhabiifa naf yahay xun fi ljasadi alkhabiisi yaa jirkaan xun ku jiri jidhay qofka jasadkiisa jirkaan xun ku jidhay waxaad u soo baxdaa ilaa sumuumin wa xamiimin wa dillin min yaxmuumin sun iyo kulayl iyo hoos waxa weeyaan hoos dab ah oo aan har lagu arag markaasay diidaysa jirkii nafta jirkii qofka bay ku kala yaacaysaa fa yadribuunahu bimaqaacid alxadiid dubbayaal ama uraha gaamurada oo bir ka samaysan sida faaska dabadiisa oo kale ah oo bir ah bay la dhacayeen sidaasaa xaalkoodu noqonaya amaa muminiinta iyaga waa loo bishaaraynayaa allaa takhaafuu walaa taxzanuu wa abshiruu biljannati allatii kuntum tuucaduun baa la dhahaya markii nafta laga sii qaada inta la tuso meeshay geli lahaayeen jannada allahuma jcalnaa min ahli اljanna waqadimnaa waxaanu qasadnay ilaa maa camiluu waxay camal faleen oo min camalin bal gaaladu waxay camal sameeyeen oo acmaal wanaagsan u muuqanaysay oo masaakiintaay quudinayeenna maxay masaakiin wax siiyeen qaraabo maxaa la xiriirshay maxaa waxyaalo khayr laga heli laha haddii iimaan jiro ay bixiyeen waxaasaan ilahay wuxuu yidhi u qasad wix allaale wax islahayn meel baa ku gaaraysaan fajacalnaahu waxaanu ka yeelnay kaa isaga ah oo ay la baxeen habaa'an manfuura suuraddan suurad cajaa'iba habaa'an baan ka yeelnay firo ama bor oo manhuuran la firdhiyey markii qorax jidho oo daaqadaha meel furan tahay wax yaroo isdaba wareegayo oo ka soo baxa oo yar yarahoo aan la taaban karin la qaban karin oo saas guryaha inta usoo gala saas shucaac yaroo saas isku wax ah soo lama garanayo wax yar yaroo saas isku daba yaacaya habaa'an manhuuran waxaa qofkii damca inuu qabto inta qabto wax ma ka helayaa waa maya siigadan boorka qofki inta saa u sayriya boorka saca muggiis dabca inuu hawada ka qabto wax ma ka helayaa maya wax allaale waxay gaaladu la baxeen waxaan ka dhigaynaa habaa'an manhuura saasaan ka dhigaynaa waana ku dheeraanaya haddii lasii dhex gala horey uga soco ilaahay wuxuu yidhi horta kuwa camalkooda halkaas ku dhammaada waxaas baa taqaanaaye waxaasma waa la qaban karaa khayr laga helaya mada saasoo kale camalkooda laga dhig wax allaale waxay khayr adduunka kula baxeen adduunkay dowlad xoog badan iyo madaxnimo iyo sumcad iyo sheegsheeg bay ku helayaan haddii la doono cumrigana waa lagu dheeranaya caafimaadna waa lagu darayaa aakhirana waa habaa'an manhuura asxaabuljannati jannada asxaabteedu yowmaidin maalinkaa isaga ah yowmaidin tanwiintan dabxay bedel ka tahay intaasoo wax marka ay dhacayaan maalinkaa isaga ah kuwa jannada asxaabta asxaabteeda khayrun iyagaa khayr badan mustaqaraa makaanu sugnaanshaha wa axsano iyagaa wanaag badan maqiila makaanu qayluushiga markii qofku soo shaqeeyo duurka intaan la gaarin wax yar uu qayluushanayo jiibsanayo hurdadaa yarta ah oo fiican tahayna in maarata qiyaamuleylka loogu kaalmaysto qofkaan qiyaamuleyl u kacayn xabadani kuma jirta hurdadaas waxay ka dhigan tahay qof suxuuranaya birinaan soomayn habeen kasta hadduusan kolley hadhow caawa kacayn waxba qiyaamule macnaa hurdadaas sidii la rabay maaha wey marka sacaada kullu sacaada liibaan oo dhan daacada ilahay bay ku jirhaa liibaanteenna akhriya middeenna adduun waxay ku jirhaa bay culimadu dhihi jireen waxa weeyaan fii daacat illaahi ilaahay adeeciddiis liibaantii rasmiga ahayd wataa wey waa sax wey asxaabu ljannati yowmaydin khayru mustaqara wa axsanu maqiila alla wanaagsanaa meeshay kuwaan joogaan waa dadka ahlu jannada waxaa ibnu mascuud yidhi maalinkuu kala bargaarimaya qiyaamada xataa yaqiila ahluljanna fi ljanna ahlujannahu ilaahay ka qayluushadaan jannada dhexdeeda horay bayba ka gelayaanba wa ahlu naar fi naar ahlu naarkuna naarta ilaahay kaga qayluushadaan qayluushiga kala barkii maalintaba intaan la gaarin baa labada qolaba xagga iyo xagga kala aadaya qolana meel inkaaran bay ku qayluushanayaan qolana meel wanaagsan wa yowma maalinka wadkur ka sheekay yowma maalin tashaqaqu samaau samadu dhambalmayso dildilaacayso bilhamaamina ay la dildilaacayso daruuraha macnaha waxa weeyaan daruurahaas jawigu madoobaanayo oo culus oo markii wax kasta cirku soo madoobaado cabsi bay iska leedahay xataa si kastoo roob iyo khayr loo rajaynayo markii xaaladdu si culus u muuqato nooca waxay leedahay khoof iyo cabsi ah maalinka isagaa cirki uu dildillaaco bilhamaami bilhamaami tashaqaqu ku xir oo wanusila almalaa'ikatu malaa'igtana la soo dejiyo tanziila soo dejin oo malaa'igtii maxsharka oo dhan isweer ka qabato almulku mulkigu yowmaydin maalinkaas mulkiga alxaqu ee rasmiga dhabta liraxmaani allah raxmaankaaba u ahaaday lilwaaxidi lqahaar allahaas u ahaaday waa marka ilaahay leeyahay liman ilmulku lyowm oo la dhahayo markaas lilaahi alwaaxid alqahaar maalinkaas mulkiga milkigaay waa milkigaas weeyaane allaha raxmaankaaba u ahaaday haddaba fiiri meeshan wayowma tashaqaqu asamaau bilhamaami cirkiibaa dildilaacaya meelihii dildilaacayna daruuraha ka soo yaacaya wey daruurahani ma cirkay kor kaga yimaadeen daruuraha soo yaacaya daruuraha meesha ka soo degaya bilhamaami bisababi iqalilhamaam daruuraha culayskooda sababkeed hadday kor kaga yimaadeen culayskoodii samada markuu soo fuulo samadii baa dilaacaysa markaasaa daruuro waaweyn oo culus baa meesha ka soo daadanaya taas waa layidhi wayowma tashaqaqu الsamaau biاlhamaami wanuzila اlmalaa'ikaةu tanziila almulku yowmaydin mulkiga alxaqu liraxmaan wa kaana wuxuu ahaaday maalinkaas kaana dalika alyowma wuxuu ahaaday yowman buu ahaaday yoomkaasoo casiiran culays badan cala alkaafiriina ama cala alkaafiriina gaalada dusheeda casiiroo ku culays badan alla maalinkaas gaalada ku culays badan ah waa maalin noocaasa baa ilahay yihi subxaana wa tacaala meesha muminiintu fudud yahay qofka muuminkaa maalinka intaa tira eg wuxuu kala fudud yahay baa layidhi salaad faralah oo adduunka uu tukan jiray xilligu intuu ku tukan jiray oo kale kalama cusla amaa midkaana wa kaana yowman cala alkaafiriina casiiraa wakaas sa'ala saa'ilun bicadaabin waaqicin lilkaafiriin haye halkan fiiri marka wa yowma yacadu aldaalimu calaa yadayh addaad waa daa mar hadday isku yimaadaan in la kala maamulay u baahan yahay waxa weeyaan wadkur waxaa kaloo ka sheekaysaa yowma maalinka yowma maalin yacadu ou qaniinayo aldaalimu midka daalimkaayo calaa yadayhi labadiisa gacanood buu qaniinahaya gacanuhu iska qaniinaya qoomamo ilaahay xaggiisa wuxuu soo xadgudbay awga qaniinyadaas waxaa loo kinaayoonayaa nadaamada iyo shallaytada waxaa la yidhi waxay ku soo degtay nin la dhihi jiray cuqbatu bnu abi mucayd ninkan isaga waa la yaqaan isagaa shaksiyaddiisa warkiisu waa cabi waayahay dadka u dhalay u kaadi cuqbatu bnu abi mucayd soo qabo base wuu nusuulka habaale laakiin hiya tacummu kulla daalim aayaddan daalim oo dhan bay camimaysaa faraha qaniini doona qofka waddada rasuulka ka leexda calayh salatu salaam waddo aan ahayn qaada bay camimaysa qoomamadaas iyo qaninyadaasna waxba tari mayso ninka cuqbaa iyo cid kastoo ashiqada ahlu naarkaa ka mida caamatun fii kulli daalim ayay aayaddu camimaysaa baa leehi bal hadda sababu nusuulkeeda gadaal ugu noqo marka xoogaabay dheerta horta ninkaana raashin samayn jiradoo nebigoo u yeerayoo haddaadan tawxiidka ku dhawaaqin adna iqirin afka saari mayo oo qisada noocaasa iyadoo waxaa la yidhi waa qiso laga xoog badan yahay ilaa laga sheegaba inay qisa mawduuca tahay ninkan waa islaama in la yidhaahdo laakiin qaabka sabab nusuulka midda sanadkeedu fiican yahay qabso bal horta cuqbatu bnu abi mucayd ninka la yidhaahdo magaalada makuu nebiga la joogi jiray isagu markii hore ma dhibi jirin nin iska dulqaad badan buu ahaa nimanka quraysheed intooda kalena markay soo fadhiisaan nebiga waa dhibi jireen cuqbahani wuxuu lahaa nin saaxiib ay yihiin oo maqanaam oo shaam deganaa jiray quraysh waxay tiri ninkii saaxiibkaa intay la hadleen ninkii cuqbat bnu abi mucayd sabaa waaish maxamed buu raaca ninkaasi waa soo galay maqnaan jiray wuxuu u yimid cuqba xaaskiisii wuxuu yidhi maxamed ka waran markaase waxay tihi hadduu xaaladiisu ugu carcar badanta dadkii baaba raacaya maxamed saaxiibkay ku qabay ka waran buu yidhi gabadhii buu la hadlaya xaaskiisi sayo sabaa ninkaasi waa iishabat ninkii yimid habeen baata bileylati suu-in habeenkii ugu xumaabuu habeenkaa hoyday naxsan yahay waagu markuu beri wuxuu u yimid ibnu abi mucayd buu yimid wuu salaamay salaantii kama radin maye waxaa imaanaya cuqbat bnu abi mucayd baa ninkii shaam ka yimid soo booqday cuqba wuu salaamay ninkii martida ahaa salaan kama radin war maxaa salaanta iiga qaadi weyda bu yidhi see salaanka aga qaadaa bu yidhi adigoo bidcoobadoo maxamed raacayoo diinta ka leexday markaasay wuxuu yidhi maxaa hadda aada naftaadu ku caafimaadi kadhaayoo aan sameeyaa wuxuu yidhi haddaad maxamed u tagtid oo wejigiisa candhuuf ku tuftid oo cayo inta caye aad taqaanid midda ugu xun aad ku caydid cayo badan baa jira tan ugu xun oo intaa cayo haysid ya taasaan ku rumaysan karnaa inaad sidaada hore tahay ninkii waa tegey sidiibuu sameeyey nebiga intuu u tegey nebiguna caliyadii iyo candhuuftiisuu iska masax nebigu laakiin hadalbu maalintaa yidhi wuxuu yidhi maka meel ka baxsan buuraha maka adoo dibadda ugu baxay haddaan arko haddaanan luquntaada garaacin weliba sabran sabrigu waxa way qofkaan dagaalka lagu dhex dilin inta la qabto yaa sii toogasho kalaayoo maaragtay oo kale lagu dilo maalintii bader markay timid oo ninkan gaalka ahaa raggii saaxiibadiis dagaalka u baxeen oo meesha odayaasha gaalada ku dhammaan doonaane isagu waa diiday inuu baxo wuxuu xusuustaa hadalkii haddaa maka ka baxdin waxbaa kugu dhici doono wuu diiday inuu baxo warna keen bay dhaheen raggii odayaashaha suu yidhi tawcadani haada rajul ninkaasaa hadda ka hor ii goodiyey maka meel ka baxsan hadduu igula kulmo inuu igu dili doono xabis waxaa la yidhi laka jamalun axmar rati guduudan baa leedaho laa yudraku wax gaari kara aan la arage haddii hadda xataa nala ka adkaada na raaco dhirta calayhi isagaa ku duulaysaa isaga jeedalka ku dhufo ku noqo meeshaan ka soo duulnay ganasnimo soo bax wuu raacay gaaladii waa la jebiyey ratigiisana meel bannaanoo saasoo kale u adag baa dhiiri ku noqotay dhiiri lagu hiboo la gala waa la qabtay ninkii isaga iyo toddobaatan kalea la qabtay waa garanaysaa beder raggii lagu qabto nin wuxuu yidhi hala dilo markaasuu wuxuu yidhi min bayni haaulaa'i uqtal ma intaa hortoodaa laygu dilayaa maxamedow suu yidhi nacam suu yidhi lima maxaa la ii dilayaa suu yidhi bimaa basaqta fii wejhi waa arin waa calyadaa iiga tuftay wejiga awgeed suu yidhi faman lisibyati ilmahayga yaa yaa u dad noqonaya haddii ay maanta lay dilo xaggee aadi doonaan ku dambaynaya soo yidhi annaar reerin kaaran baa tihiin wax yar mooyaane markaasaa qisadu waa dheer tahay aayaadkaanaa la soo dejiye ninkan ninka saaxiibkaysa ahaa waa ninkii ubay ibnu khalaf la dhihi jiray waa halkan nin oo nebigu gacantiisa ku dilay weligeedba calayhi isalaatu wasalaam marka wayoma yacdu aalim calaa yaday waxa ku dhici doona waa la arkayaa marka isaga iyo saaxiibkiis baa laga hadli doonaa yaquulu xaalu leeyahy yaa laytanii shallaytadayde ittakhadtu alla yeesheena maca rasuuli rasuulka moxameda maciise sabiila wada al haddaa nebiga maciise wada yeelan lahaa raaci lahaa yaa weylataa yaa halaagsankaygiih halaagsankaygiiyow laytanii shallaytadayde lam attakhid ma yeesheena fulaanan ninka hebelah khaliilaa saaxiib kama dhigteena alla hebel hadduusan saaxiib ii ahaadeena waa kii karkaarka weydaariyadoo shaam ka yimid oo yidhi saas samee wixii uu sameeyey u diray lam attakhid fulaan waxaa looga kinaayoodaa waa waqtigaan ugu koobane waa shaksiga noocaas qof kastaoo noocaaseen camimasa maxaa yeelay laqad xaqiiqa adallanii wuxuu iga dhumi can idikri dikrigiibuu iga dhumiyey iyo hanuunkii iyo imaankii bacda id jaaanii intuu ii yimid ka bacdi ayuu iga dhumiyey wa kaana shaydaanu shaydaankuna wuxuu ahaa lilinsaani insaanka khaluula mid hoojin badan shaydaanku waa mid insaanka hoojin badan shaydaanku waa ninkaa ninkii dhumiyey oo saaxiibkii ahaa waa shaydaan shaydaan shaydaanu insi wey iyo shaydaankii weynaayo iyagoo dhanba dhumiyeen wa kaana shaydaanu lilinsaani khaduula wa qaala rasuulu rasuulku wuxuu yidhi waa nebi moxamed calayhi salatu wasalaam yaa rabbi ilaahayow inna qowmii qowmkayga iyo tolkay ittakhaduu waxay ka yeesheen haada alqur'aana qur-aankan kariimka mahjuuraa mid laga haajiray oo laga fogaaday macnaha sheegashadaani loogama jeeda baa la yidhi ikhbaar keliya ilaahayow saase ka yeesheen haddee waa kuu warramay maaha waxa weeye cabashadan markay saa u timaado maqsuudku waxa weeyaan sheegashada nebiga inay arrin weyn tahay mar haddii nebi ummaddiisa ka soo sheegtan cadaabkiibaa waddada ku soo jira weeye arrintan mar haddii nebiga ilaahay uu saa u sheegto rasuulku hadday ilaahay magan galaan looma kaadkaadinayo ilaahay wuxuu yidhi marka waxaa la tilmaamayaa ittakhaduu haada alqur'aana mahjuura qur-aankan isagaa waxay ka dhigteen mid mahjuuro laga haajiray laga fogaaday ibnulqayim wuxuu yidhi qur-aanka ka haajiridiisu waa noocyo qolo inay qur-aanka maqlaan iyo inay rumeeyaan bay ka haajiraan inay dhegaystaanna ma ogola mana rumeeyaan waa ka haajireen qolada labaad waxay ka haajiraan inay ku camalfalaan hadday doonaan haba akhrinayo hana rumaysnaado kuma camalfalaan haba rumaysnaado haba akhrinayo qolada saddexaad inay ka xaakim yeeshaan oo isku dhaqaan oo isku maamulaan ayay ka haajiraan oo ummaddan oo muslimiinahoo haddii dhacdadooda iyo nidaamkooda iyo dawligooda oo dhan aan dhahay war waxaas markay yimaadaan maxaa maxaan samaynaa kitaabka soo saara maxaa qur-aanku ka qabaa oo aan qur-aankii ku dhaqmaynin qolada afraad waa qolada qur-aanka inay tadabburaan iyo macnihiisa inay fiirfiiriyaan ka haajiray iska hololabinayaan laakiin ma fiirfiirinayaan macnihiisa qolada shanaadna waxay ka haajiraan alistishfaa watadaawi bih inay isku daaweeyaan bay ka hajireen fii jamiici amraadi alquluub xanuunada qalbiga ku dhaca iyo waxyaalahaas iyo xanuunadoo dhan inay iskaga daaweeyaan bay ka tageen qur-aanka iskuma akrinayaan iskuma daaweeyaan laakiin shantaa hijrood waxa weeye barkood bar waa ka fudud yihiin waa kala derderan yihiin taasina wataa weeyaan sidaas bay marka uga haajireen buu yidhi wakadalika ilaahay wuxuu yidhi wakadaalika sidaas saan adiga qoomkaadii kuwa gaalada cadow kaaga dhignay baan jacalnaa yeelnay likulli nebiyin nebi dhammaantiis nebi kasta cadowan cadowga yeelnay min almujrimiina kuwa mujrimiinta xaggooda wa kafaa birabbika rabbigaa baa ku filan rabbigaabaa kaafi ku ah haadiyan min jihati hanuunin nasiira min jihati kaalmayn oo markaa tamyiiz weeyaan ama wakafaa birabbika rabbigaabaa kaafi ah haadiyan xaalu yahay wanasiiran xaalu yahay haadiyan xaalu yahay wanasiira xaalu yahay nasiir haadiyan wanasiira wakafaa birabbika haadiyan wanasiira waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay lowlaa nuzila maa la dejiyo calayhi maxamed dushiisa alqur'aanu qur-aanka jumlatan waaxidatan xaalu yahay si jumlo ah labaatan iyo dhowr sanoa nabi maxamed wuxuuna leeyahay maalin kasta aayad baa laigu soo dejiyey suurad baa la soo dejiyey arrin baa la ii keena ma hal mar sidii kutubtii hore hal mar loo soo dejin jiray hal mar baa lagu soo dejiyo ilaahay wuxuu yidhi kadaalika sidaas kadaalika waa maxay kadaalika sidaas kala geegeynta ah oo tartiib tartiib soo dejinta ah oo dhowr iyo labaatan sano uu socday baan anzalnaha u soo dejinnay ka dhiganta kadaalika sidaas macnaha mufaraqan isagoo la kala geegeeyey baanu macnaha u soo dejin maxaan saa ugu soo dejin linuhabbita inaan sugno bihi qur-aanka fu-aadaka qalbigaada qalbigaada inaan ku xoogayno oo qofka markii casharka loo kala tartiibiyo ilaa nebiga qur-aan baa kusoo degaye inuu xafidsanaado inuu hayo arrimahaasoo dhan baa sahlanaanaya midda kale dee maalinba waaqica taaganoo waxbaa loo baahan yahay arrinta taagan inta ku saabsan in la keeno ama maalinba gaaladu intaa qur-aanka waxay ula joogaan inay duraane waxay ku duraan in aayaadkii lagu radin lahaa la soo dejiyo saasaa keenaysa marka in tartiibtaa loo soo kala dejiyo waratalnaahu qur-aanka waana kala dhigdhignay oo kala tartiibinay oo fasalnaahu kala bixbixinay oo kala caddaynay tartiilaa tafsiilaa bayannaahu waanu caddaynay weeye waa tafsiilaa waanu kala dhigdhignay taasina sidaa weeyaan marka xikmadata xikmadahaasaa ku jira qur-aanka qaabkaas lagu soo dejinayo darsigeennu intaas ku joogaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab